wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhigta daaqa dowlad goboleed galmudug cabdullahi hadirfaan tootil ayaa xarga ka jaray xarumo cusub lagu talagalay kaydinta calafka xoole kuwaasoo laga hirgeliyay qaar kamid degmooyinka gobolka mudug xilliyada la doonayo in xilliyada abaaruhu iyo isbeddelka cimiladu ay helaan dadka reer guraaga ah xarun lagu kaydiyo calafka xoolaha taasoo aan gacan ka geysanaysa ka hortegidda xakamaynta dhimashada iyo sidoo kale nolosha xoolaha sarqaadida waxsaarka xoolaha deegaanada galmudug xarumahan ayaa ka tarjumaya dadaalada dhabta ee ku aadan sidii loo xoojin lahaa ka hortegidda khataraha xoolaha ay wajahaan xilliyada abaarta iyo sidoo kale isbeddelka cimilada taasoo qayb ka qaadanaysa in laga hortago saameyn ka dhaata isbeddelka cimilada ugu horan ayaa waxaa ka hadlaya abshir saciid oo ama ka socday hay-adda faw wuxuuna sheegay in xarunta qayb ka qaadanayso ayna tahay dadaala lagu hortegayo caqabadaha ka dhasha isbeddelka cimilada saameynna ku yeesha xoola dhaqatada reer guraaga ah farxad bay noo tahay runtii inaan maanta halkaan isugu nimaano iyadoo ay dowladdii nala joogto wasiirka ugu sarreeyo annagoo isugu nimi inaannu xarig jarno bakhaarkan muhiimka u ah dadweynaha wax soo saara calafka sidaad la socotaan dadkeennan xoolodhaqatu u badan yahay xoolodhaqataduna waxay u baahan yihiin waxyaabo fara badan runtii maaha wax hal maalin baahidooda lama dabooli karo laakiin annaga iyo wasaaradda iskaashanaysa ciddii nala shaqaysanba runtii waxaannu ku talagalnay inaannu wax alla wixii karaankiga qabanno wasaaradda aad biyo aad baan ugu mahad celinaynaa iyo maamulka gobolka degmada mashruucan wuxuu ahaa mashruuc ka dhashay dhibaatooyinkii abaaraha saala socotaan abaaruhu waddankan aad bay ugu soo noqnoqdaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug axmed shareeq odar ayaa dhankiisa sheegay in dadka reer galmudug ay ilaashadaan xarumaha loo talagalay kaydka calafka xoolaha iyo sidoo kale qaabka lagu shiidayo ayna tahay wax weyn wax ka bedelaya baahida dadka reer guraaga ee xoldhaqatada xilliyada abaaru ay saameeyaan in lagu shaqeeyo xarumaha oo ay ku shaqeeyaan communitiga loogu talagalay oo loo dhisay qof looma dhisin shakhsiyan looma dhisin waxaa loo dhisay dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanka degmada gaalkacyo wasaaradduna gacantay ku haynaysaa xaruntay gacanta ku haynaysaa laakiin dadka ku nacfinaya maamulka dadka maamulaya waa degmada waxayna u maamulaysaa maxay ahayd dadka shacabka ah oo ku dhaqan deegaanka degmada waxaan leeyahay qalabkaas oo matooradiisa iyo nidaamkiisa makiinadiisa wata in la ilaaliyo oo loo ilaaliyo sida shaksi wuxuu leeyahay kale si ka duwan in loo ilaaliya la markee dadweynaa iska leh ciddii loo dhiibo oo ama fura ha hayso ama matoor ha ka shaqayso ama maal kale ha ka shaqaysee in maalkaas gacanta loogu hayo oo loo ilaaliyo wax dadweyne leeyahay wasiirka wasaaradda xarumaha dhaqdhaqaaqa dowlad goboleed galmudug cabdullahi cabdiraxmaan tootel ayaa dhankiisa xusay in mashruucan uu yahay mid istaraatiiji ah oo ka tarjumaya siyaasadda galmudug lala dagaalanka saameynta isbeddelka cimilada iyo xoojinta dhaqaalaha dadka reergamiyiga ee galmudug
gobolka hadda mudug hadda meeshaan ayadaa dhistay bandiilileyna meeshaanoo kale ka dhistay xaarxaarna meeshaanoo kale ka dhistay saddexdaa maanta la furaya haddii ilaahay idmo xarigjarkaana saddexdooda wada matalaya laakiin labada kalena waan tegayna haddii ilahay idmo aan horta annaga baqaaradan kaydka wax nagu cusub waayo in bulshada inta meel loo dhiso iskaashato la sameeyo makiinadihii la dhigo layidhaha dadku waxaan ognaha dadkii beelay u kaceen waxaan ognaha calafaa laga soo saaraa wixii kalaa laga soo saaraa waxaas waxay u baahanyiin meel lagu shiido waxay u baahanyiin meel lagu kaydsado horta baqaarkan reer gaalka ayaa iska leh iyo midka xaarxaar ku yaallaba reer gaalka ayaa iska leh shaqsi iska lihi ma jiro ummaddaana iska leh waxaa mas-uul ka ah wasaaradda xanaanada xoolaha gacankuhaynta maamulkiisa iyo qaabka loogu shaqayhayo degmada ayaga ayaa waxaa laga rabaa bulshada inay u maamulaan oo u maareeyaan qof kasta oo reer gaalkacyaahi inuu wax dhigto inuu makiinaddaas wax ku shirto xaqu leeyahy qof shaksiyaaan ku shaqaysan karin shaksiyaaan gacanta loo geli karin looma oggola haddaad aragtiin wax yar oo musuqmaasuq oo lagu sameeyana waan joognaa noo soo sheega dowladda iskale alaabtaan adinka reer gaalka ayaa taasaa idin saaraan waxaa kaloo laydinka raba inaa ilaashatiin xarumahan kaydka calafka xoolaha ayaa lagu talagalay in wax ka qabtaan isbeddelka cimilada taasoo qayb ka qaada dadaala lagu hormarayo nolosha reer guraaga taasoo saameyn ku yeelatay abaaraha dalka ka jiray isbeddelka cimilada waxaana lagu talagalay in ka qayb qaataan si noolaalay xoolo badan oo u dhinta abaarta dalkaas ka jirta